barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com
waa duhur arbaca ah bisha abriil ay sagaal iyo toban tahay sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya ibraahim xasan dahandure iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjo
qodobada dhegeystayaal aan idin hayno barnaamijkana waxaa ka mid a dhallinyaro baratay culunta beeraha oo walaaca ka muujinaya cunnada iyo qudaarta dibadda laga soo dejiyo ee la geeyo soomaaliya iyagoo sheegay in ay tahay wax laga niya jabo dadka ka qayb qaadan lahaa wax soo saarka beerahana loo jiheeyo waxaa loo baahan yahay in la dhiirigeliyo dadka beeraleyda ah suuqla-aanta waxaa keenaya dadka dibadaha ka keenaya cunnada ayaa waxay nijabin ku sameynaya dadka beeraha dhulka yani wax soo saara laakiin haddii oo la yareeyo ama la xadido ama dadka cunnada dibadda ka keenayo suuq wanaagsan ayaa yeelan kartaa beeraha sidoo kalena waxaad maqli doontaan dal dadka soomaalida ah oo la ogaaday in ay ku fiican yihiin la qabsiga waddan kasta oo ay tagaan dadka soomaalida ah waxa u fudud inay la qabsadaan meelka ay joogaan markaa markay dadkii halka yimaadaan ay qurbihii in fara badan joogaan ay la qabsadaan ay u fududahay inay qurbi joog markaaba noqdaan marka ay wadankii ku noqdaan waxa u fudud sidii marka horeba markay xagga yimaadadu inay la qabsadaan u fududay inay dhaqankaa cusub ama wadankooga ay dib ugu laabteen haddana xagga hore ka galaan markaa mid kasta meeshii ay joogaan ayin baad moodaa dadka soomaalidu inay fududahay inay la qabsadaan heesaha aan idin hayno waxaa ka mid a ayatiinka nolole dhismahana lahayo ubadii dhashaayo oridaydii noqotaa
codkaasi axmed zaki goordhow ayaad maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale oo xiise badanba oo idinku soo maqan yihiin marka horese qodobo warkii caalamka ugu dooroon ayaan ka horraynayna kooxaha wax falanqeeya ayaa ku wareeray fariimihii ku aadanaa in ciidanka badda maraykanka ee loo yaqaano armaada loo diray biyaha gacanka kuriya taas oo hore loo sheegay in ciidamadaas halkaas ay u tegayaan in ay ka hortagaan halis militari oo maraykanka kaga soo wajahaan kuuriyada waqooyi hase ahaatee warar soo baxaya ayaa haatan waxa ay sheegayaan in ciidamadaas baddu ay ilaa haatan ku sugan yihiin dhinaca koonfureed ee badweynta hindiya halkaas oo ay tababar kula qaadanayaan ciidamada badda dalka australia taliska militariga baasifiga ayaa sheegay shalay oo salaaso ahayd in haatan ay kolonyadoodu u jahaysan doonto dhinaca galbeed ee baasifiga sida amarka lagu bixiyey
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa waxa uu ku amray farina golaha ammaanka qaranka inay dib u eegaan heshiiska caalamiga ah ee barnaamijka nukleerka iiraan iyo weliba hakinta cunuqabateynta saaran dalkaasi hogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka rex tillerson ayaa dib u eegistaasi shaaca ka qaaday talaadadii markii uu la hadlay afhayeenka aqalka wakiilada bol ryan tillerson ayaa waxa uu sheegay in iiraan ay markaasi u hogaaminayso mas-uuliyadda u hogaansanaato mas-uuliyadda ka saaran fulinta ee heshiiska la gaaray labada kun iyo shan iyo tobankii kadib wadaxaajoodyo ay la gashay maraykanka britain faransa shiinaha russiya iyo germany
door wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan soomaaliya waxaa sannad walba kusoo noqda kusoo noqnoqodaan idhaahdee abaaro baahsan oo dad iyo dunyaba gallaafta sidoo kalena hay-adaha qaramada midoobay ayaa mar kasta ka diga cunno yaraan soo food saartay malaayiin qof oo soomaali ah haddana lama keeno qorshe lagaga baxayo mashaakilkaasi dhul badan oo ku habboon beeraha iyo dalagyada kala duwan ayaa ku yaala meelo ka mid a soomaaliya balse waxaa aada u hooseeya wax soo saarka beeraha jaamacadaha lagu barto culumta beeraha ayaa sidoo kale aad ugu yar magaalooyinka wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixin arrimahaas ku saabsan nooga soo diray muqdisho inta badan jaamacadaha ka hana qaada magaalada muqdisho waxaa aada ugu yar kuliyadaha lagu barto cilmiga beeraha waxaa inta badan dhallinyaradu ay doortaan barashada culuumta caafimaadka siyaasadda dhaqaalaha iyo kombyuutarka hadda jaamacadaha qaar ayaa bilaabay in ardayda ay baraan cilmiga beeraha waxaan taga jaamacadda s i u oo ka mid a jaamacadaha ku yaal muqdisho kuliyadeeda cilmiga beeraha waxaana si gaara iisoo jiirta gabdho xiiso badan u qaba in ay ku shaqeeyaan beeraha iyaga oo doortay kuliyadaasi haddaba maxay u doorteen waxaan su-aashaasi weydiiyey yaasmiin ibraahim oo hadda barata culumta beeraha waxaan u bartay waxaan ogaaday inay tahay kuliyadda beeraha mid qaali aad u ah oo dalka iyo dadkaba ay aada ugu baahan yihiin muhiimadda aan u bartay waxay tahay dadka in badan ma fahansana oo gabdhaha iskadaa wiilashii xitaa ku yar marka waxay fahansan yihiin oo kaliya bartaan caafimaadka caafimaadka waxaa kow ka muhiimsan cuntadaa cuni lahayd waxaadan cunto dadan haysan maxaa horta caafimaad barataa cuntadii waa beerahan waxaa u bartay muhiimadda koowaad inay leedahay waayo nolosha koowaad ee aas-aaska inay tahay cuntada taasaa beeraha ku doortay waxaan jeclahay inaan ka mara dhaliyo hadda ma lahan suuq od fardowse cabdiraxmaan xaylo waa gabar dhallinyaro ah waxay ii sheegtay in dal walba uu ku tiirsan yahay wax soo saarka dalkiisa sababtaasna ay tahay waxay ku dooratay hadda inay barato kuliyadda beeraha ee jaamacadda s i u yaasmiin ibraahim ayaa u sheegtay idaacadda v o a barnaamijkiisa dhallinyarada in maanta suuqa shaqo ee cilmiga beeraha uusan wanaagsanayn balse rajadu imaan doonto wallaahi hadda wax suuqa ma lahan dadka xitaa ma aaminsana haddaad tidhaahd beeraha baranaya waa kula yaabayaan hadda ma adoo magaal ku dhalatay waxay ku dhahayaan baadiyo u laabanaysaa ma fahamsana hadda suuq ma lahan laakiin waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow inay suuq yeelan doonto ee noqoto waxa dalka uu ku tiirsan yahay ee mar walba loo baahan yahay ee noqoto annagana aan noqono dad wax soo saar fiican ka mare dhaliya ujeeddada oo mar walba wax fiican soo saara maadaamana la baray qaybaheedii kala duwanaa sida land preparation wax loo yaqaano intaada wax la abuurin ka hor ha inaad ciidii diyaarsato oo fertilizer fiican aad ku sameyso ha bacrimis fiican aad ku sameyso kadib aad siidhiska ku beerato asagoo daaweysan oo mirihii lagu beeri lahaa hadduu ka xanuunsado waxaa ku daaweyn lahayd iyo sidoo kaleeto mishinaridi oo qalabkii loo isticmaali lahaa xitaa nala baray maadaama oo hadda wadankeeda uusan aalin laakiin kor aan ka baranay oo traditional waxa ah oo dhaqanka oo la falo rabno inaa u bedelo mid madareyn ah oo qalab haddaan helno aan ku isticmaalno mustaqbal yaasmiin ibraahim ayaa u sheegtay barnaamijka dhallinyarada idaacadda v o a in maanta suuq wanaagsan aysan lahayn cilmiga beeraha balse rajadu ay wanaagsan tahay wallaahi hadda wax suuqa ma lahan dadka xitaa ma aaminsana haddaad tidhaahd beeraha baranaya waa kula yaabayaan hadda ma adoo magaal ku dhalatay waxay ku dhahayaan baadiyo u laabanaysaa ma fahamsana hadda suuq ma lahan laakiin waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow inay suuq yeelan doonto ee noqoto waxa dalka uu ku tiirsan yahay ee mar walba loo baahan yahay ee noqoto annagana aan noqono dad wax soo saar fiican ka mare dhaliya ujeeddada oo mar walba wax fiican soo saara maadaamana la baray qaybaheedii kala duwanaa sida land preparation wax loo yaqaano intaada wax la abuurin ka hor ha inaad ciidii diyaarsato oo fertilizer fiican aad ku sameyso ha bacrimis fiican aad ku sameyso kadib aad siidhiska ku beerato asagoo daaweysan oo mirihii lagu beeri lahaa hadduu ka xanuunsado waxaa ku daaweyn lahayd iyo sidoo kaleeto mishinaridi oo qalabkii loo isticmaali lahaa xitaa nala baray maadaama oo hadda wadankeeda uusan aalin laakiin kor aan ka baranay oo traditional waxa ah oo dhaqanka oo la falo rabno inaa u bedelo mid madareyn ah oo qalab haddaan helno aan ku isticmaalno mustaqbalka dhow insha allah gabdhaha doorta kuliyadda beeraha waxaa wejiyadooda ka muuqatay kalsooni badan waxayna ii sheegeen in suuq wanaagsan oo imaan doono haddii la dhiirigeliyo wax soo saarka dalagga soomaaliya insha allah waxaan rajeynaynaa suuq wanaagsan ayaa halno markii dowlad nidaam leh ee wadanka nooga dhismo suuq way yeelanaysaa beertas beeraha sidoo kaleeto waxaa loo baahanya in la dhiirigeliyo dadka beeraleyda waxay suuq la-aanta waxaa keenaya dadka dibadaha ka keenaya cunada ayaa waxay nijabin ku sameynaya dadka beeraha dhulka dadka beeraha oo yani wax soo saara laakiin haddii oo la yareeyo ama la xadido ama yani oo la yareeyo dadka cunada dibadda ka keenayo suuq wanaagsan ayaa yeelan kartaa beeraha hormuudka kuliyadda cilmiga beeraha jaamacadda s i u cabdikariim cabdi ayaan weydiiyey sababta dhallinyaradu aysan u jeclayn kuliyadda beeraha cilmiga beeruhu wuxuu u baahan yahay shaqo adag oo dee loo dibjirayo oo bannaanka la tegayo oo hawl adag kadibna wax soo saarkiisa loo sabrayo oo muddo badan la sugayo beeraha waxay og tahay wadankeena roobku ugu badnaan laba bilood ayuu si xidhiidha u da-a muddada kasii horeyso dhan dhulkaa lasii diyaarinaya oo laga shaqaynaya labadaa bilood ee roobkana waa laga shaqaynaya geedihii markay kuusoo baxaana muddaa la sugayaa kale lix bilood afar bilood ayaa la sugaya dalaga inuu kuusoo go-o haddana suuqgeyntii iyo inaad suuq geyso iyo wixiiba isagana waqti badan iyo shaqo badan u baahan marka beeruhu waxay u yar yihiin waxa weeyaan shaqadan adag iyo dhibkan wuxuu si gooni afarta ugu fiiqay ahmiyadda ay leedahay in dhallinyarada maanta ay doortaan kuliyadda beeraha gaar ahaana in gabdhuhu ay u arkaan in maanta ay shaqayn karayaan wallaahi gabdhaha hadda doortay aad baan u dhiirigelinayaa waxayna uga dhigan tahay macno weyn waayo waxaad xasuusataa cilmiga beeruhu waa noloshii dadka ingiriiska oo kale waxay yidhahdeen what you eat is what you produce maanaa waxa aad soo saarta unbad cunta gabdhuhu waa gabdhihii hooyooyinka ahaa ee cuntada iyo nolosha daayatiga nafaqada rasmiga ee faamiliga gacanta ku hayay wey marka baahida ay ka dareemayaan muhiimadda ay cuntadu leedahay ayay kuliyadda beeraha u barteen iyo raggii soomaaliyeed oo dee maaragtay kaalintoodii gabay oo maaragtay wax badan oo laga filaya aan samaynin marka gabdhaha annagu si gaaraan u dhiirigelina kuliyad ahaan jaamacadda s i u cabdulqaadir okey v o a muqdisho
soomaali aada u badan ayaa dunida oo dhan u kala hayaamaysa sudurkii sannadood ee ugu dambeeyey waxaana la sheegayaa in dadka soomaalida ay yihiin kuwo si fudud ula qabsada waddan kasta oo ay tagaan dhallinyaro badan ayaa bil kasta waxa ay ka tahriibaan deegaanadii ay ku noolaayeen sidoo kale dad badan oo dhallinyaro iyo waayeel isugu jira ayaa shaqo iyo qaxootinimoba waxa ay u doontaan waddamada caalamka saare cili nuur ayaa warbixin arrintaas ku saabsan soo jeedinaysa dal kasta oo dunida ka mid ihi wuxuu ku xisaabtamaa xoogga dhallinyarada u soo kacday iyo aqoonta iyo xirfadaha ay soo barteen ardayda ka soo baxda jaamacadaha iyo dugsiyada tababarada farsamo iyadoo lagu jaangoynayo baahiyaha dalkaasi yaalla iyo khayraadka uu leeyahay dadka soomaalida ee ku dhaqan geeska afrika waxaa lafdhabar u ah xoolaha nool iyo wax soo saarka beeraha hase ahaatee waxaa haatan muuqata inaan labadaasi ilood midnaba si habboon looga faa'iidaysan waxaa taasi dheer manaahijta waxbarasho oo aan ahayn kuwa ka turjumaya baahiyaha shaqo ee ka jira suuqyada intaasi oo isbiirsatay waxay dad badan oo muruqmaal iyo maskaxmaalba noqon lahaa ay ka dhigtay howlgab aan awoodin inay shaqaystaan waana ta keentay in badi dadka ku nool dhulka soomaalidu degto laga soo sheego warar dhiila xambaarsan oo salka ku haya tahriibta dhallinyarada waa ka faarax maxamuud maxamed oo ah qoraal soomaaliyeed oo sidoo kalena ka mida dadka u dhaqdhaqaaqa badbaadada deegaanka oo ku sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka oo ka hadlaya bilowgii qulqulka dadka soomaaliyeed dagaaladii soomaaliya daba joogay ay dhaceen dadkii badanaaba qaxay ee dibadaha galay dadkii waxgaranayay bay ahaayeen ama macalimiin ha ahaadaan ama dhakhaatiir ha ahaadaan amaba dee dadkii wax garanayo dadka wax bari lahaay oo joogi lahaa ayay u badnaadeen so dadkii wax badani kama soo noqon marka halkaa waxayna ku dhacay maskax guur ah wixii wax garanaya oo dhan inay ka tagaan wadankii tan ah kuwii miiga joogay xoolaha dhaqaayay ay dhoofaan oo dee arrimo badan baa waxaa laogayahay inay jiraan qaar badanoo intay xoolihii iibiyeen carruurtoodii dhalinyaradii xoolaha ahayn lahayd ay ku tahriibtay qaarkood ku dhinteen taasna waxay keentay in xoolihii miyiga ahee cududa u baahnaa ee nolosheennu ay ku dhisnayd aanay jirin ta kale oo ah dadkii dhalinyarada ah ee waxbartay runtii waa arrin dee aada iyo aad maaragtay waxyeelo weyn dadku ugu geysatay fikradda ah in haddii qofku dalkiisa ka waayo noloshii uu rabay uu ka dhoofo una cararo waddamo kale oo uu filayo inay ka nolol roon yihiin ta uu haatan joogo ayaa lagu tilmaamaa inay tahay curyaamin dhinaca fikirka ah oo ku habsatay dadka soomaalida waa kan mar kale faarax maxamuud maxamed oo sharaxaya muuqaalka ka dhalan kara haddii dalka ay ka baxaan cududda iyo caqligu kolley waxaad igu ogeyd dadka u doodaan kama ka mid ahaa dhirta la badbaadiyo oo aan dhirta la jarin run ahaantii haddaynu dadkii geed ka soo qaadno geedkii haddaad maalin balaan wuxuu marka dambe isugu soo harayaa maaragtay jiridii jiriduna maaragtay ma noolaanayso run ahaantii dhibaatada ina haysato waasaad sheegtay hadduu qofku waddankiisa joogi lahaa dhalinyarada ee kasoo qaad markuu jaamacad ka baxo wuu fekeri lahaa iyo dhulkan hadda aynu joogno dee waxa weeyaan dadku ama dawladdu ma wada shaqeeyaan ama meel dad baa shaqo abuura markay abuuraanna iyagaa loo shaqeeya marka hadda waxay noqotay dhulkii soomaalida oo dhan ay degeneyd in haddii la rabo in daar la dhiso hindi la keeno amaba la keeno qof kale oo ajnabi o inuu wax qabto oo dadkeeni lala yahay cududii yaraatay marka horta run ahaantii anigu waxay ila muuqataa in laga wada hadlo la yidhahdo sida tanu si maaha maxaynu yeelnaa sidee baynu ubadkeeniina ku joojinaa wax ugu qabanaa fikirkana intaa laga dheereeya badi dadka dhaqaalaha haystaa waxay isku dayaan inay eheladooda iyo ubadkooda u raadiyaan jidka sahlan tahriibta oo ay ku gaadhaan wadamada galbeedka iyagoo isticmaalaya khadadka loo yaqaano isxambaarka amaba in loo iibiyo sharciyo dad kale leeyihiin halka dadka xoogga isbidayaana ee aan dhaqaalo buuran haysan ay ku beegsadaan tahriibta meesha uu hamigoodu yahay iyagoo isticmaalaya kharashkaasi ka yar balse ma jiraan tallaabooyin arrimahaasi lagu hakin karo waa kan cabdiraxmaan axmed obsiye oo ka tirsan mas-uuliyiinta hay-adda camuud foundation oo haatanna culumta maamulka iyo maaraynta shahaadada b h d da ku diyaarinaya jaamacad ku taala dalkan maraykanka sabab badan baa keena tahriibka laakiin de haddaan usoo leexano su-aasheena iyo dadka soomaaliyeed meesha doonaan baha joogaan waxyaabaha waxaan ku keenayaa horta waxa sal u ah degenaansho siyaasadeed oo wadamada ama dhulka ay degan yihiin aan ka jirin baa horta sal u ah de ano dhowrkii sana ugu dambeeyaba xaggaan waan joogay siddeetan boqolkiiba dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan ilaa shaqay ku yihiin toddobaatan ilaa iyo siddeetan waa sida tirada yacni ay sheegaan dadka hay-adaha iyo dadka maaragtay dawladaha u shaqeeyaan haddana dhalinyaradii marka ay de waddankii ka yimaadaan ay halkaa kasoo ordaan uma muuqato in dhibaato dhibaatadii ka weyne ay ka horreyso oo lafdigoogu marka ay maraykan iyo canada iyo yurub marka ay yimaadaan waxay soo barteen ee xitaa yaqaaneen iyo wixii ay sharafta ku lahaayeen halka marka ay yimaadaan wax cusub bay la yimaadaan oo weji kale oo wejigii ka duwan ayay ku arkaan marka dadku soomaaliyeed meeshay doonaan baha joogaan imaanshaha ay halkaa ka imanayaan ay halka imanayaan duruuf baa keenta duruuftaana waxa lagaga bixi karaa waxa weeyaan waa siyaasad degan oo mandiqada laga hirgeliyo ayaa keeni karta in duruufta wakti fog lagaga baxo arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in badi dadka soomaalida lagu ammaanaa inay badanaa yihiin dad si fudud ula qabsada una hoggaansama sharciyada lagu dhaqmo dalalka ay tagaan waxaase inta badan la isweydiiyaa maxay soomaalida qurbaha ku raagtay ee ku noqota dalalkoodii ay uga qayb qaadan waayaan isbeddel inay ku sameeyaan nidaamka siyaasiga ah amaba ka dhaqaale ee marka horeba kalifay inay dalkoodii ka soo dhoofaan oo ay durbadiiba ugu milmaan dhaqanka ka jira degmadii amaba magaaladii ay hore uga tegeen haatanna ay ku soo noqdeen su-aashaasi waxaan weydiiyey brofeser siciid budle xasan oo wax ka dhiga mid ka mida jaamacadaha ku yaala gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxa keenaya saad adiguba hadalka ku bilowday dadka soomaalida ah waxa u fudud inay la qabsadaan meesha ay joogaan markaa markay dadkii hal ka yimaadaan ay qurbihii in fara badan joogaan ay la qabsadaan oo ay u fudud tahay inay qurbi joog markaaba noqdaan marka ay wadankii ku noqdaan waxa u fudud sidii marka horeba markay xagga yimaadada inay la qabsadaan u fududay inay dhaqankaa cusub ama wadankooga ay dib ugu laabteen haddana xagga hore ka galaan markaa mid kasta meeshii ay joogaan ayin baad moodaa dadka soomaalidu inay fudud tahay inay la qabsadaan ta saddexaad oo aan filayo inay mid aada aada u weyn tahay waxa weeye dadka soo noqdaa waxay la soo noqonayaan dhaqamo kala duwan markaa qof waxaad arkaysaa ka yimid wadamada scandinavianka ah markaa markuu wadankii tago kaasi wuxuu doonayaa ama uu moodayaa dhaqankii scandinavianka uu ka sitay in lagu dhaqmo kaasi u fiican yahay oo waa socialism iyo welfare iyo wax la qaybsado midbaa ka daba imanaya ka yimiday ruushka iyo wadamadii soviet unionka laisku oran jiray ama wax kusoo bartay ama ergaa deganaan jiray shuuciyadoodiiba wataan iyo dhaqankoodii kuwii reer galbeedka ka yimida baa imanaya capitalismkii iyo ra-iisul maaliyadda wax la idhaahda iyaguna wataan oo waxay ku leeyihiin free inuu noqdo weeyaan marketku dowladda in dadka soo faragelisa maaha qofku waa inuu shaqaysto oonu dowladda wax ku sugin kuwa carabaha ka yimid baa jira ama bariga dhexe oo dhaqan carabeed bata markaa dadkani marka horeba meel ay ku heshiisayin ama wax u dhex yaal oo ay ku heshiisayin ay leeyihiin ayna meeshaas ugu nimaadna ma jirto si kastoo ay tahayba dadka falanqeeya arrimaha wax soo saarka bini aadamku waxay walaac ka qabaan haddii cududda iyo caqligu ay ka dhoofaan soomaalida isla markaana dadka dib ugu noqonaya aanay wax badan ku biirin horumarinta bulshada
aad bay umahadsantahay sahre ciidla nuur oo warbixintaasii nala socodsiinaysay haatanna dhinacii heesaha axmed zaki iyo heesta ismahan
filayd amba uduga geedaha waxaa laashkaraaraba miyaan eegma dhugashada indhaha hawsha haywaaye aragtida waxaa la isqaraarabaa miyaan eegma dhugashada indhahaaga cawsha haywaaye aragtida ayatiinka nolole ismahana lahayo ubadii dhashaayo oridaydii noqotaa ayatiinka nolole ismahana lahayo ubadii dhashaayo oridaydii noqotaa siduu qays adduunyada layla u ogolaadee iyagoo awaaraha waayaha ku ogsaday siduu qays adduunyada layla u ogolaadee iyagoo awaaraha waayaha ku ogsaday cambaadoo ku kala lumay uga aamustiida anna ula irdhooboon waa kaysa waaye cambaadoo ku kala lumay uga aamusiida anna ula irdhooboon waa kaysa waaye ayatiinka nolole ismahana lahayo ubadii dhashaayo oridaydii noqotaa ayatiinka nolole ismahana lahayo ubadii dhashaayo oridaydii noqotaa ayatiinka nolole ismahana lahayo ubadii dhashaayo oridaydii noqotaa
waxaad dhegeysanayseen codkii macaana ee axmed zaki iyo heestii ismahaan haatana dhankii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ka horrayno naadiga kubadda cagta ee real madrid ayaa waxa ay u soo gudubtay samafinalaha koobka champions leaguega kadib markii kulan xiiso badan ay la ciyaartay shalay naadiga bayan munich kulankaas oo ahaa mid ay ka jirtay ciyaarta intii ay socotay arrimo ay ku murmeen ciyaartooyda iyo sidoo kale daawadayaasha qaarkeed oo ayna u arkeen in golasha qaar ay ahayeen kuwo aan sax ahayn naadiga kubadda cagta ee real madrid ayaa lugtii hore bayan munich waxay kaga soo adkaatay laba gooli gool hase yeeshee markii gegada la yimaaday ee naadiga kubadda cagta real madrid ku xirtay sandiego bernabeu ayaa waxa ay naadiga kubadda cagta ee bayan munich u baxnayd inay dhaliso golal si ay uga soo baxdo islamar ahaantaasina usoo gudubto semifinalaha ciyaaryahan lavandueski ayaa daqiiqadii konton saddexaad goolriga horaha u dhaliyay naadiga halka ciyaaryahan cristian ronaldo daqiiqadii toddobaatan lixaad uu bareejeeyey waxaa sidoo kale ciyaaryahan sergio ramos uu iska dhaliyey gool ciyaartana ka dhigtay laba gooli gool daqiiqadii todobaatansedeedaad markii ay maraysay taasoo micno ahaan ay ahayd in labada kooxoodba ay labada lugood isku goolo lahaayeen hase yeeshee daqiiqadii siddeetan iyo afraad ayaa wax calaamada gaduudka loo taagay oo ciyaarta laga saaray ciyaaryahan artudo vidal christian ronaldo ayaa laba gool kale u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee bayer munich ka dhaliyay real madridna waxa ay noqotay mid markaasi ku hogaamisay saddex gool iyo laba gool asensio ayaa goolka afaraad naadiga kubadda cagta real madrid u dhaliyay ceertaasina waxay ku dhimatay afar gool iyo laba gool labada gool ee ronaldo dhaliyana waxaa la sheegay inay offside ahaayeen naadiga leicester city ayaa waxa ay gool iyo gool bareeja la gashay naadiga atletico madrid waxaana ciyaartaasi ay noqotay in atletico madrid ay samifaynaalaha usoo gudubto maanta waxaa dhici doona kulamo kale naadiga monaco oo horey uga soo adkatay naadiga brusia dortmund saddex gool laba gool ayaa wada ciyaari doona barcelona ayaa u baahnaan doontaa mar kale mucjiso inay samaysay sida ay ugu soo gudubto samafaynalaha iyadoo saddex gool iyo waxba hadda lagu leeyahay ayay gegada kamnu kula ciyaari doonta naadiga yuventus ee dalka talyaaniga ka dhisan isku aadka ayaa la samayn doonaa ee samafaynalaha maalinta jimcaha ee ku aadan abril kaasoo ka dhici doona magaalada nyon ee dalka switzerland halka laba kooxood oo isku waddan ka socda aysan isku aadi doonin islamar ahaantaasina naadiyada atletico madrid iyo real madrid oo samafaynaal hadda usoo gudbay waxay micnadu tahay inay samafaynaalaha wada ciyaari doonaan iyadoo kooxaha monaco brusha dunman midkii ka soo baxa ama barcelona yuventus ay midkood ku aadi doonto labadaasi kooxood faynalaha waxaa la dheeli doona juun saddexdeeda halka samafaylanaana la dheli doono labada mey iyo saddexda mey dhegeystayaal xubinta ciyaarahana halkaasayna joogto
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay jamaal axmed cusmaan haddaan intaas ciyaari kaga gudubno ismaaciil xuseen farjar ayaan ka codsanayaa hadba intuu wakhtiga noo saamaxo inuu bal dib noo xasuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsanid ibraahim kooxaha kooxaha waxfaalleeya ayaa ku wareeray fariimihii ku aadanaa in ciidanka badda ee maraykanka ee armaado loo loo yaqaano loo diray biyaha gacanka kuuriya taas oo horey loo sheegay in ciidamadaasi ay halkaas u tegayaan inay ka hortagaan halis milatari oo maraykanka ka soo wajahan kuuriyada waqooyi hase ahaatee warar soo baxaya haatan ayaa waxay sheegayaan in ciidamada baddu ay ilaa haatan ku sugan yihiin dhinaca koonfureed ee badweynta hindiya halkaasoo ay tababar kula qaadanayaan ciidamada dalka australia waa hagaaga xaggii muusiga iyo heesaha ayaan ku noqonaynaa codkii fortuun brimo iyada jacayl aan ku hayo codkii fartuun brimo ayaan ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeena duurnimo waxaa wadajir idinkugu soo jeedinayay ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan mar kale awood ku kulmi doonana waxaan dhammaantiin bedelanahay sidaa iyo nabadgelyo